sawirka afraad labaatan sanna ka bacdib yacquub waxa uu lahaa carruur fara badan iyo xoolo fara badan markaas ayaa ilaa waxa uu sheegay yacquubo waxay taagan tahay iminka wakhtiga aad ku laaban lahayd dhulkii aabbaha yacquub waxa uu diyaariyey hadda xoolihiisii carruurtiisii iyo wixii oo lahaa oo dhan markii yacquub goostay inuu ku dhaabto dhulkii kancaan waxa uu xasuustay walaalkii ciisow inuu weli u cadhaysan yahay yacquub ilaah waa uu jeclaa waanu addeeci jiray laakiin weli ma hubin sida ilaah uuga kalmayn doono cadhada walaalkii ciisow habeennimadaasi yacquub waxa uu seexday keligii oo nin baa u yimid oo waxaan shaq shaqa ama hadal u sheegsheegayey markii ninkii uu arkay in aanu ka guulaysan karin yacquub waxa uu ka taabtay misigtiisa kadib miskiintii ayaa kala baxday ninkii baa ku yidhi ii oggolow inaan tago intayna weli aroornimadu soo bixin yacquub baa ku yidhi ku oggolaan maayo inaad iga tagtid ilaa aad barakadaysid ninkii baa ku yidhi magacaagu muxuu yahay yacquub baa markaas yidhi markaas buu ninkiina yidhi magacaagu ma si ahaan doono yacquub laakiin waxaa lagugu yeedhi doonaa israa'iil oo waxaad la dagaalantay dad fara badan waxaanaad ka soo horjeesatay ilaah oo dhammaantood waad ka guulaysatay yacquub baa ninkii ku yidhi magacaaga ii sheeg laakiin ninkii uma aanu sheegin yacquub waa uu dhutiyey markuu walaalkii ciisow uu la kulmay hadda yacquub sidii hore waa uu ka bedelnaa oo walaalkii ciisow kama aanu baqayn waa uu ogaa qorshaha ilaah inuu yahay wax muhiim ah oo ilaah keliyaataa ay tahay in aynu aaminno mahmaahyada nebi suleymaan cutubka saddexaad aayadda shanaad waxa ay leedahay qalbigaaga dhammaantii rabbiga ku aamin oo waxgarashadaadana ha isku hallayn ma aanu lihin ama ma sheegayno in aynan qalbiyadeenna ku socon laakiinse waxaannu leenahay in ilaah aynu u dayno isaga talada marar badan waxaa jirta inaan qorshiyaansheena doonayno in aynagu ku faraxno laakiinse aynan marna tan ilaah aynan raacin